بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharixii sheekh maxamed ibni saalix alcuthaymiin waxaan ku dhex jirnay xadiidkii toddoba-iyo tobanaad in allaha kataba alixsaana calaa kuli shayin faida qataltum faaxsinu alqitlata waida dabaxtum faaxsinu adibxata waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabixatahu waxaan ku dhex jirnay faa'iidooyinka laga qaadanaya xadiidka waxaan soo gaarnay faa'iidada sideedaad shiikhu wuxuu leeyahay faa'iidada sideedaad ee laga qaadanayo xadiidka waxay tahay an nuxsina adibxata sida wax loo gowracayo inaan hagaajinno bian nadbaxaha cala alwajhi almashruuc buu leeyahay waa inaan u gowracno sidii sharciga waafaqsanayd oo sharciguna faraayay gowracana waxa uu shardi ah dhowr arrimood tan koowaad qofka wax gowracaya waa inuu ahal u yahay inuu wax gowrici karo oo uu muslim yahay shardiga koowaad waa kaas ama kitaabi oo qof maaragtay nabiyullaahi muusa raacsan oo towraad maaragtay haysta ama injiil haysta waa dadka ahlu kitaabka la dhihi jiray yahuudi nasaaro waa haddii ay yihiin dad wax gowraca hadday isbedelaan ay noqdaan kuwa aan wax gowracaynin marka magacaas ay wataan wax u tari maayo hadday caddaato inaanay wax gowracaynin magacaas keliya wax u tari maayo qofkii marka haddii uu yahay qof mushrik ah oo aan kitaab u abtirsanaynin ma bannaana waxa uu gowracay sidoo kale hadduu yahay qof diintii islaamka ka baxay iyadana ma bannaana in wixii uu gowracay la cuno sidaa darteed sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay qofka taariku salaadka ah oo salaadii ilaahay faraha ka qaaday ma bannaana waxa uu gowraco maxaa yeele muslimna maahan ahlu kitaabna maahan haddii uu qof su-aal weydiiyo oo uu yiraa maxaana tusinaayo oo daliil u ah in qofka ahlu kitaabka ah waxa uu gowracaay ay xalaal tahay jawaabtu waxay tahay buu leeyahy shiikhu alla qowlkiisii uu yidhi wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillun lahum waxa ay gowracaan ahlu kitaabku adinka xalaal ayuu idin yahay waxaad gowracdaanna iyo cuntadiinnuna iyaga waxay u tahay xalaal sababtoo cuntada caadiga ah ee bariis iyo maaragtay rooti iyo wax la mid ah mushrik iyo kitaab iyo kalema laha dacaamka hadda laga hadlaayo waa wixii dabaa'ixda ahaa waa wixii la gowracay waayo ibnu cabbaas wuxuu yidhi maruu aayaddan fasiraaye dacaamkooda la sheegaayo muxuu yahay waa waxa ay gowracaan buu leeyahay yani bukhaari baa tacliiq ahaan u sheegay sanad la-aan ayuu ibnu cabbaas ka sheegay in tacaamkii laga wado waxa ay gowraceen sababta cuntada kale caadiga iyada wax mushkilaa ma laha kitaabina waxaa laga wadaa qof ama yahuud ah ama nasaaro ah marka shardiga koowaad muxuu noqday qofku waa inuu ama muslim yahay ama ahlu kitaab uu yahay qofkii wax gowracay waa inuu ama muslim yahay ama ahlu kitaab uu yahay shardiga labaadna waa maxay oy lama horaan tahay in la helo si wixii la gowracay ay xalaal u noqdaan waa in waxa wax lagu gowracayaah ay yihiin waxay bannaan tahay in wax lagu gowraco maxaa soo koobaya arrintaas waxaa soo koobaya wax alla wixii dhiig daadiya oo dhiiggii ka dhiga mid shubmaaya ama qubanaaya ama waxaasi bir ha ahaadaan ha ka samaysnaadaan ama qalin ha ka samaysnaadaan ama dahab ha ka samaysnaadaan ama dhagax ha ka samaysnaadaan ama maaragtay geed ha ka samaysnaadaan geedka weliba kiisa warwareegsan baa qasab la yidhaahdaa oo sida maaragtay qasabka qasab sukar waxa la yidhaahdo maaqanad anu af somalia wax lagu yidhaaha kan sokorta laga sameeyo marka macnaha geedka intii lasoo gooyo hadhow maaragtay warshadda la geliyo waad aragteen xubin xubin buu leeyahay wixii geedkii xubin xubin lahoo dhan yaa qasab la yidhaahdaa yacni sida tubbuu u egyahay geedku tubbuu u egyahay maaragtay xirma xirma leh markuu xoogaa socdaba wareeg buu leeyahay markuu xoogaa socdaba wareeg buu leeyahy waxaasay carabtu qasab u yaqaanaan marka isaguna yacni gowrac waa ku fiican yahay qasabku oo si gaar haddii loo gooyo wuxuu iska noqonaa midiyo oo kale u noqonaa ama wax walbaba wax walba oo dhiiggii daadinaaya waxaas marka maxay ka samaysayin la dhihi maayo ilaa waxaa uun la diidayaa sida uu sheegi doono ilkaha iyo ciddida waxa la yidhaahdo marka wax alla wixii dhiig daadiya wuxuu ka samaysan yaha laisweydiin maayo waxaa laga soo reebayaa bes ilig iyo ciddi marka qofkii dhagax af leh wax ku gowraca dhiiggina uu daato waxaas la qalay waa xalaal laakiin waxaa la soo reebayaa buu leehay shiikhu laba shay oo aanay bannaanayn afba ha lahaadaane in wax lagu gowraco labaad shay la diidan yahay waa maxay waa ilig ama ciddi rasuulka sal ly slam markuu ka hadlaayey labadooda wuxuu yidhi waa sababeeyey oo sababta loo diidan yahuu sheegay ama sinu fa cadmun yuu yidhi iligu waa laf buu yidhi marka laf oo dhan marka lama ogolo waayo macnuhu wa ama dufru fa muda alxabasha ciddiduna waa midida ay xabashadu isticmaasho xabashada in lagu daydana wax wanaagsan maaha waa in la iska ilaaliyaa meeshan uu yidhi rasuulka sal ly slm ama sinu fa cadmun iligu waa laf ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen in dhammaan lafaha oo dhami aanay bannaanayn in wax lagu gowraco sababtoo ah cillada la sheegay yaa ka guda weyn wixii mucayanka ahaa oo ciddida ahaa maxaa yeelay rasuulku sal lla ly slam haddii uu doonaayo inuu ku gaabsado ilkaha keliya wuxuu dhihi lahaa dee ilkuhu waa ilko saasuu ku cilayn lahaa laakiin markuu yidhi iligu waa laf cilladii baa waxay noqotay mid ka guda weyn wixii la sheegaayey sidaa darteed dhammaan lafuhu ma bannaana in wax lagu gowraco xikmaduna waa iska cadda maxaa yeelay haddii laftu neef dhintay ay ka soo jeedo in wax lagu gowracaahi ma bannaana sababtoo ah gowrucu waa taahirin wixii inay taahir noqdaan baa la rabaa meydkuna iyo waxa dhintayna de waa najaas waxa iska dhintoo sidooda isaga dhintay oo gowrac la-aan dhintay ama maaragtay wax in la gowracaba aysan bannaanayn ahaa oo wax loo cuno aan ahayn oo sidaa ku dhintay ila haddii la gowraco maaragta waxaanay bannaanayn in in la cuno waxba u tari maayo moogta gowracaasu marka wuxuu ku leeyahay sheikhu haddii laftu marka ay wax dhintay ay ka socoto dee in wax lagu gowraco ma bannaano ma ansaxayso sababtoo ah qasadka laga leeyahay wax gowriciddu waa in wax la taahiriyo meytaduna iyadaaba iska najaaso ah waxaan meyta haddii la yidhaah waa najaas haddii laftu marka ay neef daahira ay ka timidna sida neef aryahoo la gowracay oo kale laftiis iyadana sidoo kale ma bannaana in wax lagu gowraco sababtoo ah neefkaas haba la gowracee oo xalaalba ha ahaadee asal ahaantiisii laakiin lafihiina looma oggoloo waa cuntadii jinniga jinnigaa hilib loo saaraa oo ku nool haddii marka laftii neefkaas ariga ahe la gowracay geelii lo-day waxaasoo dhan waa lamide aada wax ku gowracdo laftii waad hallaysay waad ku ciyaartay oo jinnigii yaad laftii ka xumaysay cuntada ka heli lahaa oo dhiiggii najaasta ahaa yaad ku hallaysay laftii waxaa rasuulka sal ll slam ka sugnaaday inuu kula hadlay jinnigii u yimid ee soo siyaartay inuu yidhi lakum kullu cadmin dukira smullahi calayhi tajiduunahu awfara maa yakuunu laxmaa xadiidkii imaam muslim uu wariyey wuxuu leeyahy rasuulka sal alla ly slama adinku waxaad leedihiin laf kasta oo magicii alle la sheegay markii neefkaa la gowracay waxaad helaysaan marka laftaas iyadoo ugu hilib badan lafti haddii eberkaa iyada laga dhammaystay ee layska tuuray allah hilib u saaraya marka jinniga sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay qof baa wuxuu dhihi karaa oo anuu mararka qaarkood waxaan soo maraa lafa meel yaalloo iska muuqda oo ifaaya oo wax hilibu aysan ka muuqan yani say u cad yihiin buu ka wadaa moogta marka hilib ugama jeedne maxay tahay hilibkan la sheegaayo jawaabtu marka maxay tahay jawaabtu waa fududahay buu yidhi shiikhu marka ugu horreysa waxaan leenahay waryaahay adigan su-aasha weydiinaya ma tahay qof alle iyo rasuul rumaysan wuxuu dhihi doonaa haa waan rumaysan uu dhihi doonaa waxaan leenahay sidaasuu yiri rasuulku sal ll slam hadalkii rasuulka sal slam ku hadlay waa sidaas adigana waxaa waajib kugu ah inaad rumayso wixii rasuulku sal slam uu sheegay ilaa iimaankii waxaa asal ka ah in rasuulka sal ll slam nebinimadiisa iyo in alla soo diray la rumeeyo wixii amara ee u nafaray iyo wuxuu naga reebana aan maaragtay ku raacno wixii khabara uu noo sheegana aan rumayno marka waa inaad rumaysaa buu leeyahy waxaas rasuulku sal ll slam sheegay ama indhahaada ku arag ama ha arkine taasi waa tan koowaad tan labaad waxaan leenahay sideedaba jinnigu waa wax naga qarsoon annaga sidaa darteed rasuulku sal ll ly slam wuxuu ka sheegay ninkii aan salaada subax dukan in shaytaan uu dhegta uga kaadiyey ama labadiisa dhegood uga kaadiyey riwaayada macnaha saasay ku soo arortay udunihi ow qaala fii udunayhi ibnu qutayba wuxuu leeyahay carabtu waxay yidhaahdaan baala fii kadaa waxaasuu ku kaadiyey idaa afsadahu hadduu wax xun ka dhigo oo halleeyo culamada qaarkoodna waxay leeyihin waxaan waa isticaaro ama waxaa la tilmaamayaa in qofkaasi uu yahay qof shaydaan u hoggaansamay oo shaydaan uu ka shaqaystay oo uu maaragtay qadaadkiisa uu wax ku guntay oo uu sheekeynayo wuxuu leeyay habeen dheer baad haysataa marka shaydaan baad dullaystay waay macnuhu dhaguu ga kaadi saas laga wada leeyahy qaarkoodna waxay leeyihin maya wixii inay kaadidu xaqiiqo tahay wax diidaya ma laha yaananba arkina marka maxalushaahidku waa maxay waxaa laga soo reebayaa wixii dhiigga daadinayee la ogolaa laf kasta laf lama ogola haddii aan u nimaado marka ciddidii rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku sababeeyey in ciddidu ay tahay waxa ay xabashadu u isticmaalaan inay wax ku qalaan waa midyahoodii annagana waana laga reebay inaan cajamta isu akaysiino marka xoogaa xabashadu carabiga markii uun islaamkii dhulkooda uu furtay uun baa carabigu gaaray moogiye asalkooda cajam bay ahaayeen haddii qof su-aal u weydiiyo oo u yidhaahdo haddii aan midiyo helno oo xabashada moogiyo wax kaloo isticmaalaa aanay jirin ma bannaan tahay in wax lagu gowraco jawaabtu waxay tahay buu leeyahay shiikhu haa way bannaan tahay in lagu gowraco haddii uu qofku yidhaahdo oo sideed u leedihiin alcibratu bicumuumi alcilla waxaan la fiirinaayo oo wax kasoo qaadka luhu waa ciladii inay wax maaragtay caam ah ay tahay oo cumuumkeedu u muuqdo ama sinu facadun markuu yidhi dee ciladaas waa caam oo laf oo dhan baa la sheegay markii marka halkaa xadiidka laga hadlaayana cumuum baad sheegteen oo laf oo dhan looma dhawaa kalaad tiraahdeen ee arrintii kuma koobinina ilkihii halkanna waxaad leedihiin haddii wixii ay masalan midi caadi ay yihiin oo bir ka samaysan oo kale xabashada keliyana lagu yaqaano waa la isticmaali karaa jawaabtu waxay tahay buu leeyahay shiikhu dee ciddidu waa wax jirka bani aadamka la xiriira in marka ciddidii midi laga dhigto waxaa ka dhalanaya inaan la jarin oo aan la iska goynin taasina waa wax fitradii khilaafsan fitradii allah dadka uu ku abuuray ee wanaagsanayd yay ka soo horjeedaa sababta qofku hadduu garto in ciddiyihiisu ay midiye u yihiin oo uu wax ku gowracan doono dee waa haysanayaa iska jari maayo sababta inuu u baahdaa dhici karta marka saasay ku kala duwanaadeen laftii laga hadlaayey oo sinigii la yidhi waa laf iyo ciddidii tanina marka waa digid uu rasuulku sal lla ly slam ka digaayo in caajimtii leesu ekaysiiyo sidoo kale cidiyo dhaadheer la yeesho shardiga saddexaad ee loo shardiyo neefka maaragtay gowriciisu inuu sax noqdo waa dhiiggii daadintiisi oo suu dhiiggu ku daadanaya marka waa in yacni halbowlayaashii dhiig uu maraayay ee dhuunta ku yaalay ee halkan ka soo muuqday la jaro marka labadii xididoo waaweynaayo dhiigga siday yaa la jaraya marka wadajayn maxaa laga wadaa buu leeyay shiikhu waa labadii xidid ee ad adkaa ee dhuunta ku wareegsanaa marka meeshan ay neeftu marto oo xalqiga la yidhaahdo ama xulquumka la yidhaahdo labadii xididoo waaweynaa ee maaragtay dhiigga qaadayay wadnahana ku xirnaa kuwaasoo la gooyo yaa dhiig daadashadu ka timaadaa marka kuwaa la gooyo dhiiggii si fiican buu u daataa buu leeya sheikhu neefkiina dhaqsuu dhintaa neefkii la gowracayana dhaqsuu dhintaa marka shardigan ah in dhiiggii la daadiyo waxaa daliil u ah hadalkii rasuulku sal ll slam uu yidhi maa anhara dama wa dukira smullaahi calayhi fakul wixii dhiigga daadiya magica allana lagu xuso cun ayuu yidhi waxaa marka shardi noqday in dhiiggii la daadiyo ma shardi baa marka oo ma qasab baa labadii halbowle marka la gooyo kadib in maaragtay dhuuntii lasii wada gooyo oo meeshii cuntadu maraysay na iyadana maaragtay lasii jaro marka in laysku daro marka xalqigii iyo mariigii mariigu waa meeshii cuntadu maraysa oo caloosha usii gudbinaysa xalqigiina waa meeshii neeftu maraysa in wixii oo dhan la wada jaro oo labada maarata halbowle lagu daro oo afartaba laysla gooyo ma shardiba jawaabtu waxay tahay in afarta la gooyo shaki kuma jiro inay iyadu wanaagsan tahay oo ay daahirnimo badan tahay oo gowricina ay usii fiican tahay laakiin qofku hadduu ku gaabsado labadii xididoo waaweynaa oo maaragtay soo muuqda inuu jaro sida saxdaa waxay tahay in neefkii la gowracayo uu xalaal noqonayo laakiin haddii uu ku gaabsado xulquumkii iyo mariigii meeshii cuntadii maraysay iyo meeshii maaragtay laga neefsanayay hadduu ku gaabsado waa xaaraan buu leeyahay intuu gadaal ka soo jaro yuu wuxuu ka te ka tegayaa wadajeynkii yani halbowlayaashii waaweynaayo dhiigga siday yuu ka tegayaa taasi marka xalaal saas ku noqon maayo neefkii marka rasuulka sal slm wuxuu dadkii ka reebay shariitatu shaytaan wax la yidhaahdo xadiidka abu daawuud uu wariyey waa neef la gowracayo oo aan halbowlayaashii la goynaynin su-aal kaluu isweydiiyey shiikhu wuxuu leeyahay ma shardiba in dhuuntii la jaro oo meesha kala barkaa laga jaro ama hoosti laga jaro ama kor laga jaro jawaabtu waxay tahay maya shardi maaha waxaa muhima in uun dhuuntii la jaro ama kor ha laga jaro meesha madaxa xigta ama hoos ha laga jaro oo rubadda maaragtay xigta ama meesha dhexe ha laga jaro waa kulli waa isku waa isku baab wadajeynkiiba haddii la gooye waa kifaayuu leeyahay haddii lagu sii daro xulquumkii iyo maaragtay mariigina way sii fiican tahay waa kii yiri shardiga afaraad marka muxuu yahay ee gowraca shardiga u ah waa in magacii alle la xusaa marka wax la gowracayo maxaana daliil u ah hadalkii rasuulka sal alla ly slama oo hadda aan soo akhrinaynay maa anhara dama wa dukira smullahi calayhi fakul wixii dhiigga shuba ee dhiigga daadiya magaca allana lagu xuso cun buu yiri rasuulka sal ly slama maadaama dhiiggii daadintiisu ay shardi tahay magacaabidii allana iyaduna waa shardi alla waaba uu sii adkeeyaba in magacii alle lagu xuso neefka la gowracayo alla wuxuu yiri suurat alancaam walaa taakuluu mima lam yudkar ismu allahi calayhi wa inahu la fisqun ha cunanina waxaan magicii alle lagu xusin waxaasi waa taacadii alloo laga baxay marka haddii qof uu wax gowraco oo magaci allana uusan ku xusin neefkaasi neef xaaraana buu noqdaa haddii uu halmaamuu leeyahay inuu magaci alle ku xuso waa xaaraan buu leeyahay sababtoo ah wuxuu haddayba shardi noqdaan shardigii ku dhici maayo halmaan la halmaamay waxaana ku tusinaya taas haddii qof uu dukado isagoo aan weese qabin wuu iska halmaamay inuu weese qabo isu malaynayo moogta kadib bay u caddaatay inaan weese qabin salaadiisii ansixi mayso marka wuu halmaansanaa ee hal isaga cudur daaro la dhihi maayo meesha de weysadii maba jirta weysadii aa maqan allana wuxuu yidhi walaa taakuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh waxaa ka cunina wixii aan magaca alle maaragtay lagu magacaabin marka qofkii gowracay iyo lagama hadlin hadda waxaa laga hadlay magacaabidda alle la magacaabayo haddii qof marka su-aal weydiiyo u yiraahdo garanay in magicii alleh in lagu xuso neefka marka la gowracayo ay shardi tahay hadduu qofku halmaamana oo halmaan uga tago ama kas uga tago neefkii uu xaaraan noqonayo laakiin sawtii alla yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa w akhta'naa ducadaasay akhrisanayeen dadkii maaragtay mu'miniinta ahaa allana wuxuu yidhi qad facaltu ducadaas waa idinka ajiibay waa xadiidkii maarata muslim uu wariyey marka wixii la halmaamo naloo qaban maayo ama aan ku qaldannay saasay qaacidadu ahayd jawaabtu marka waxay noqonaysaa annagu waxba u raacan mayno qofkii neefka gowracay ee halmaamay magicii alle inuu ku sheego oo waxaan leenahay ma uusan dembaabin waa dambowda dhihi mayno laakiin qofkii wax cunaayey yaa noo soo haray haddii uu yimaado isagoo rabaa neefkaas inuu wax ka cuno magac alle laga ilaaway oo una weydiiyo magac alle maaragtay ma lagu xusay mase maya annaguna aan garanayn inaan lagu xusin waxaa la leeyahay magac alle laguma xusin haddaba marka waa inuusan cunin marka laakiin haddayba dhacdo ka soo qaad inuu neefkii magac alle laga ilaabo uu cunay isagoo halmaansan ama jaahila iyadana waa dambowda dhihi mayno marka looma qabanin marka souma jeedid halmaankii iyo qaldamaaddii u qaldamay toona haddii qof marka su-aal uu weydiiyo uu yiraahdo haddii aad tiraahdaan neef geela oo kun riyaal jooga ama kun dollar jooga ama kun gini jooga ama maaragtay milyan iyo laba milyan iyo saddex milyan oo shilin jooga haddaad tiraahdaan xaaraan buu noqonayaa markuu halmaamay qofkii inuu magac alle ku xuso taa waxaa ka dhalanaysaa in dadkii xoolahoodii ay ku dayacmaan meeshaas oo khasaaro badan uu ka dhacdo ilaa neefkan lacag badanuu joogaay jawaabtu waxay tahay annagu lacag ma aanan luminin oo ma aanan dayicin wixii looga tagay wixii looga tegay amarkii alle dartiis ka tegiddaa laga tegay noqon mayso dayacaad ee waxay noqonaysaa ateecid alle la ateecay oo annagu sultaan alle ateecayno hadda oo aan sako bixinayno sakadaasuna waa rubcul cushri xoolaheenni intaasoo bilyan duu qofku haysto xoolihiisii rubcul cushri baa looga baahan yahay markii toban loo qaybiyo yaa haddana afar loo sii qaybinaa markaasuu qayb bixinayaa rubac buu bixinayaa yani xoolihii say doonaan ha u badnaadaane afartan baa u qaybinaysaa markaasa wixii soo baxaa bixinaysaa shiikhu wuxuu leeyahay haddii qofku uu haysto afartan milyan sakadiisu waa hal milyan buu leeyahay ile lacagta saasaa loo qaybiyaa oo rubul cushriga saasuu noqonayaa marka maadaama aan iska dhaafnay neefkan la gowracay ee magaci alle aan lagu magacaabin markii la gowracayay annagoo de xoolahaas ma aanan dayicin laakiinse meeshii loogu talagalay yaan marsiinay buu leeyahay ilana looma ogola inaa cunnee shiikhu wuxuu leeyahay teeda labaad qofkii haddii uu dabiixadaa waayo oo loo diido inuu cuno maadaama magaci alle aan lagu xusin dee mar dambe ma halmaami doono yani edab buu qaanaya waxaa dhici kartaba inuu waswaaslow noqdo uu maarata magac alle sheegidiisa u badiyaba uu ku dadaalo iska hubintu iska hubinayay inuu magaci alle ku xusay sheikhu wuxuu leeyahay sidaa darteed dadka qaarkood yaa muran ka keenay gacantii qofkii tuugga ahaa oo la goynaayay waxay yidhaahdeen haddii aan gacanta ka goyno dee shacabka barkiis wuxuu noqonayaa yani bulshadii barkeed waxay noqonaysaa wax gacmo go-an marka waxaan leenahay dee hadda waxaad adigu iska qirtay in shacabkaada barkiis uu wada tuugaya laakiin waxaan ku leenahay buu yidhi haddii hal mid gacanta laga gooyo kumanaan baa ka joogsanaya inay wax xadaan ila gacangoynta moogta wax asturan oo qarsoon maaha moogta laakiin dii qofka dhowr bilood la xiro ama maaragtay sanad iyo laba sano la xiro oo hadhow suuqiisaa uu maro wax wax mushkilo weyn ma dareemayo moogta marka sharciga alle wax ka wanaagsan ma leh qofkii marka halmaamay magaca alle inuu ku xuso neefkii uu gowracayay waxaan leenahay neefkii magacaas aad ka ilowda magaca alle aad ka ilowday waa xaaraan haddii saas lagu yidhaahdo dee mustaqbalka ma ma iloobi doono annaguna qur-aankii baan ku dhaqmaynaa walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullahi caleyh waxaa ka cunina wixii aan magaca alle lagu sheegin meeshii aan nidhi labadii halbowle ee waaweynaa ee dhuunta ku yaalay waa in la gooyo shardigii noocaas ahaa waxaa laga soo reebanaya waxaa laga soo reebayaa neefkii la awoodi waayo maba soo qaban kartidba maxaad gowracdaa muxuu marka xalaal ku noqonayaa meel kasta oo aad maarata wax uga muddo yacni neefkii geelaha baa naga fakaday waa qaban kari weyne markaasaan xabad ku dhufannay xabaddii calooshii uga dhacday wadnahay kala jartay wuu dhintay xalaal buu noqonayaa uu leeyahy sababtoo wuxuu noqday waxaan la soo qaban karin xadiid gaara ku soo arooray arrintaas wixii noocaasoo kala sameeya soo qaban weysaan sidaa ku sameeya yuri rasuulka sal ly slam waxa lagu geno waxbaa lagu waxbaa lagu genayaa wixii baa ku dhacaaya meelun buu marka ka jeexmaya oo oo dhiig ka imaanaya sidoo kale neefki mathalan ceel buu ku dhacay ceelkii afkiis waa yaryaa moogtahay lama soo bixin karo yani intaan u deganno maarata ma awoodno inaan soo gowracno marka falaar baan ku dhufannay af leh ama xabad baan ku dhufannay meel kastoo markay uga dhacdo jirkii ka mid a geelaas ama neefkaas oo sidaa uu ku dhinto xalaal buu noqonayaa su-aal baa meeshan taalu leeyahay shiikhu ninkii yahuudiga ahaa ama nasraaniga ahaa ee wax gowracayay inuu isaguna maaragtay bismillaahi yidhaahdo ma waajib bay tahay culamada qaarkood culamada hore iyo culamada dambeba qaarkood waxay ku tageen in gowraca kitaabiga ninka yahuudiga ama nasraaniga gowriciisu aan loo shartin waxa qofka muslimkaa loo shartiyo oo wixii ninkan ahlu kitaabka ah uu cunto u yaqaano waa xalaal bay leeyihiin sidaa darteed haddii ninkii kitaabiga ahaa aanu wax gowracaynin oo dhiigga aanu daadinaynin ee uu maaragtay neefkii ceejinayo magac allana uusan sheegaynin oo maaragtay magacii nebi ciise oo kale sheegayo waa bannaantay leeyihiin laakiin qowlkaasi qowl saxa maahan waa qowl taag daranoo daciifa shakina kuma jiro sababtoo ah cumuumkii alle qowlkiisii walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullahi caleyh wax ka cunanina wixii aan magac alle lagu sheegin qofkii muslimka ahaa iyo kii ahlu kitaabka ahaa way soo wada gelayaan mid ka baxaya ma jiro sidoo kale xadiidkii rasuulka sal slm uu yiri wixii dhiigga daadiya magaca allana lagu xusay cun markii la yiri xadiidki bukhaari muslim ay wariyeen muslimkii iyo kitaabiguba way soo wada gelayaan qofkii muslimka ahaa haddii uusan neefkii dhiigga ka daadinin wixii uu gowracay xalaal noqon maayaan kii marka ahlu kitaabka ahaa yaa kasii owleysan saaba kasii fog waa marka aan qiyaasta fiirino masalada marka ijmaac kuma jiro laakiin shaki kuma jiro in qowlka raajixa uu yahay in loo shardinaayo kii kitaabiga ahaa oo yahuudiga ama nasraaniga ahaa wixii loo shardinayay qofkii muslimka ahaa xagga gowraca laakiin haddii qof ahlu kitaab oo yahuud ama nasaara uu wax gowraco ma weydiinaynaa buu leeyahy shiikhu war magaca lama ku xusta mase maya wuxuu leeyahay maya weydiin mayno ma weydiinaynaa see wax u gowracday ma koronta maarata ku dishay masacaadii baad u gowracday weydiin maynuu leeyahay sababta taasi xoogaa waxay nagu noqonaysaa huluwi iyo talaxtag bay nagu noqonaysaa waxaana ku tusinaya taas inaan waxba loo baahnin in la weydiiyo in qola ay rasuulka sal l slam ku yiraahdeen xadiidka caaisho dad baa hilib noo keena annagu ma ogin magaca alle inay ku xuseen iyo in kale markay gowracayeen dadkaasina marka waxay ahaayeen dad maaragtay gaalnimo ku dhow oo mar dhow soo islaamay shuruudda islaamkana aan maarata si fican u garanayn markaasaa rasuulku sal slm wuxuu yidhi samu allaha caleyhi wakuluuh war adinku magaca alle ku xusoo iska cuna taasi marka waxay noo sheegaysaa in qofkii aanay munaasab u ahayn inuu dadkii kale waxay samaynayeen baarbaaro adiga waxaad samaynayso uunbaa mukallaf aad ku tahay marka waxaa la yidhi adinku alla ku magacaaba cunana marka alla mahadis shiikhu wuxuu leeyahay na laguma kallifin oo haddii taana lagu kallifi lahaa waxay noqon lahayd marka wax maaragtay neef la gowraca la keeno oo xataa qof muslima uu soo gowracay waxaan dhihi lahayn waryaahe magacii ma xustay mase maada xusin halbowlayaashii si fiican muu jartay ma sameya horta sidaada qof dukada ma tahay mase ma ahan horta sidaada qof dukada ma tahay mase ma ahid xoolahan aad soo gowracodana siinayso waxaad adigu leedaha ma yihiin mase meelkaad ka keentay waa soo xaday soo dhacday hadduu yidhaha suuqan ka soo iibsaday ma waxaan leenahay oo kaalay kii aad ka iibsatay laftiisu xoolaha ma laha isagu mase waa waxaa dhici karta dee inuu soo xaday baa dhici karta haddii marka aan hubsanno kii iibinaayey inaan maaragtay qof waxada ahayn waxaan leenaha haddana miya kii neefka marka horeba keenay xagguu ka keenay qof kaluu ka keenay qofkaasi ma soo xada masmaya de waxaas marka waxay noqonaysaa waxaan dhammaanay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu nagu galladaystay inaanu qofkii inaan qofkii la weydiinaynin wixii dadkii kale ay sameeyeen adiga hawshaas laguma dirin mana na saarno waajib naguma aha mana noo furnaba inaan weydiinno waxaas ay iyagu maaragtay hilibkaas ay keeneen si aad u gowracdaan inaad inaan dhahno annaga nooma furna uu leeyahy magacaa lama ku magacoodeen masamaya ma noo furna buu leeyahy rasuulkuna sal alla ly slam neef ariya oo ay u soo hadiyadaysay naag yahuudiya rasuulka sal ly slam haweeney baa maaragtay neef ariya u soo hadiyeysay mana uusan weydiinin seed u soo gowracday magacaa lama ku xustay mase kumaada xusinna ma weydiin su-aal baa la is weydiiyaa ma shardi baa in neefkii loo jeediyo qiblada marka la gowracaayo jawaabtu waxay tahay shardi ma aha in qiblada loo jeediyo bal wuxuu leeyahy shiikhu sunnana ma aha culamada qaarkood ha sheegaan hadday rabaan waa in daliil loo hayaa sababto a sida ka muuqata wuxuu samayn jiray rasuulka sal ly slama waa inaanu qiblada waxba u jeedin jirin oo rasuulka sal ly slama markii uu mino joogay oo uu xajiyey saddex iyo lixdan neef oo geela yuu gacantiisa ku gowracay rasuulku sal ly slama lamana sheegin inuu qiblada u jeediyey sidoo kale udxiyadii maalinkii ciidda ahaa oo ciid weynta ahayd la gowracayey waa uu gowracay rasuulka sal ly slama meeshii lagu dukaday ciidda agteedu ku gowracay lamana soo guurin inuu qiblada u jeediyey laakiin waxaa dhici karta inay soo gasho yacni cumuumkii cibaado kasta inay munaasab tahay in loola jeesto xaggii qiblada halkaas ay soo geli kartaa cumuumkaas wabillahi towfiiq